haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambaliyada ee heesaha oo ay si wada jireen oola socodsiin doonaan caashe ibraahin aadan iyo weliba nuur xasan nuur
waan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale dhambaalka ugu horreeya nuuro bal dhegaystayaasha soo dirsaday usoo qabo waa mahadsan tahay caasha dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray aaba maxamed yuusuf qaasim iyo hooyo faadume maxamed cumar ayeeye faaye bahow ibraahim iyo habaryeer sitey abuukar cumar habaryeer faadumo abuukar cumar iyo adeer cabdi yuusuf qaasim cabdulaahi cabdi yuusuf xaawo maxamed yuusuf iyo hooyo aasiye sheekh maxamed waxaa kaloo ku jira aabo sheekh maxamed ibraahim iyo sacdiyo maxamed yuusuf cabaas maxamed yuusuf iyo sayid cali maxamed yuusuf nuur maxamed yuusuf dhammaan dadkan waxay hambalyo meher oo wacni ay hawada u marinayaan cabdicasiis maxamed yuusuf iyo gacalisadiisa qaaliga ah xaawo maxamed ibraahim oo meherkooda uu ka dhacay dhowaan magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda cali kamiin waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya isku waara ubad kheyr qaban allah idinku arsaaqo aamiin dhambaalka dhinacayga ugu horeeya waxauu naga soo gaaray safiyo maxamed cali xaashi iyo faadumo maxamed cali xaashi cadar maxamed cali xaashi cabdiraxmaan yuusuf asxaab aa layihahda iyo cismaan maxamed cali xaashi burhaan cismaan cali xaashi iyo cabdishakuur cabdinuur cabdulaahi iyo cabdulqaadir maxamed cali xaashi iyo cabdiraxmaan axmed jaamac indhayare iyo rubile jaabiri salaad warsame iyo cabdisalaan cabdulqaadir kajooje iyo saacid maxamuud maxamed xaaji waxa uu ku magac dheer yahay filane dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay leeyihiin hambaliyo iyo bogaadin waxaanu gaarsiinaynaa cabdulaahi maxamed cali xaashi iyo marwo naciimo maxamed cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bisha oktoobar sanadka laba kun koob iyo labaatan waxay leeyihiin isku waaro noqda kuwii uu rabbi kala siiyo bad kheyr qaba aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey waa hagaag toddobaadkan caashaay waxaan dhegaystayaashu u haynaa heese jacayl oo xul ah heesahaasina waxaan ku bilaabi doonaa heesta wacad waxaa ku luqaynaya fanaaniinta maxamed nuur gariig iyo sahra axmed jaamac
ogobey jaalleecada indhahaaga buuxshe waa ubax jacaylkuba egmada qiyaastiyo ogobey jalleecada indhahaaga buuxshe ma idlaado ma abaado lagamana adkayste ma idlaadoon ma abaado lagamana adkayste dadna ruux ku aaminay iyo wacadilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacadilaahay midna lama ilaawe midna lama ilaawe hahalay min aaya isan awga ambad laguma sheege inaan ahay mid ooniyo awada haraad qaba ninas qaysan awga ambad laguma sheege inaan ahay mid ooniyo awada haraad qaba ila aragtay kuna idhiye mayaa qoonsanaysa ila aragtay kuna idhiye mayaa qoonsanaysa dadna ruux ku aaminay iyo wacaad ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacaad ilaahay midna lama ilaawe midna lama ilaawe hahaalaynin aaya
allailaha waxbaa ka dhacay waa hees jacayl waa hees hees dhaaftay waa hees cajiibah dabcan waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen dhambaal kale waxuu naga soo gaaray sakariye yuusuf axmed yaxye yuusuf axmed cabdiraxmaan yuusuf axmed cabdiqani yuusuf axmed naseexo yuusuf axmed haadi yuusuf axmed iyo zamsam axmed bilow iyo saygeeda sacdiye axmed baylow iyo saygeeda iyo habeerayeer leyla axmed farey iyo saygeeda iyo bare xuundi wuxuu ku magac dheer yahay bare baki iyo habaryeer saciido axmed farey saygeeda bilow baalyiri iyo dad kaloo fara badan ayaana ka teginayayo calasey cabdi goosaar iyo habaryeer fartuun cabdulaahi maarey baalayiri iyo cabdinaasir axmed bilow dhammaan dadkani waxay iyagoo isku duuban hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan nasra sheekh yuusuf iyo maxamed muuse ooy gabar igu dhalatay degmada daynila baa la yidhi waxay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhiga tii soo weynaataa dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin hambalyo meher ayaan hayaa waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah cabdikaafi cabdirashiid xirsi cabdinuur cali xuseen maxamed jaamac mire iyo mustafa cabdi cali xasan maxamed yuusuf samariye cabdiweli aadam iyo cabdifataax xuseen ciye faarax cabdulaahi maxamed iyo sadiiq asad januune aadam faarax farasle dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambalyo gaarsiinayaan bashiir maxamed yuusuf iyo zamzam maxamed xamba oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka laandow dowle oo ka tirsan degmada caabudwa meherkaasi allaha ka dhiga mid barakaysan arooskana ku xejiya allana hadinku arsaaqo owlaad baarayaal ah aamiin marka hore baa la yidhi dhambaalkan aan gacanta ku hayo waan idin salaannay daadihiyaasha barnaamijka caashicuud iyo nuur bukhaari waan idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi waxaa tahaniyad aroos si wada jira u diraya dhammaan qoysaska reer xaaji soofe iyo reer garaad cali buraale xasan iyo reer baashe xaaji xasan iyo reer mustafa xaaji cumar gaar ahaan baa la yidhi waxaa hambaliyada arooska diraya baa la yidhi hooye sahra maxamed xaaji soofe iyo carruurteeda oo kale ah nasre garaad cali buraale iyo ilhaan garaad cali buraale iyo kamaaludiin garaad cali buraale iyo caruurtiisa idil garaad cali buraale iyo fuusiye garaad cali buraale iyo sucaad garaad cali buraale ismaaciil fadxi garaad cali buraale iyo axmed shaakir garaad cali buraale iyo caruurtiisa leyle garaad cali buraale iyo jibriil garaad cali buraale iyo caruurtiisa dhammaantood waxay hambalyo aroos u dirayaan caruusada iyo caruuska baa la yiri hooda mustafe iyo nuxyadiin baashe oo lix iyo tobankii bishanna ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka kanada waxay leeyihiin guurkiina wuu hagaagay hambalyo waanu idin leenaha bay idhaahdeen duca iyo heestaba waa xaggiina waa tahay nuur bukhaari ayaan ka sugaynaa mardhow caasha mar haddii aad dankayga usoo riixda waxaan leeyahay dhanka ducada allaha idinka dhigo qoyskii isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela gurigiinana gurinagi dhinacii heesahana waxaan jeclahay inaan usoo qabto heesta inoo ahaatay waxaa ku luqaynaya fanaanka suldaan serac adaa sharaftayda dhowra weliba ixtiraami siiya adaa sharaftayda dhowra weliba ixtiraami siiya admiga iga wada xaq dhowra iga wada xaq dhowra muuqaaga aanaa jecelaysta oo quraystayaag joogistaada oo muuqaaga anaad jecelaysta oo quraystayaag joogistaada oo anaa erayada macaane afkaaga ka soo baxaya kudhaya warkiya quulu waxa tahay aragsa nuura asturan dhaqan iyo xishood leh asaageed ugu horraysa ammaantana aan cidi ku haysan ammaantana ammaantana aan cidi ku haysan ahaato noo ahaatay sidaan rabni noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo mar wada qudha ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay sidaan rabni noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo mar wada qudha ii ahaato inaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay adaa iimaan samaanta weliba asal dhalad wanaaga adaa iimaan samaanta weliba asal dhalad wanaaga firkaa ulahaa sarraynta ulahaa sarraynta adaa iimaan samaanta weliba asal dhalad wanaaga adaa iimaan samaanta weliba asal dhalad wanaaga firkaa ulahaa sarraynta ulahaa sarraynta adaadaadihiya ruuxda oo dhammaan unugyada jirkayga oo adaadaadihiya ruuxda oo dhammaan unugyada jirkayga oo adaa ku aloose xiiso dareenku astay ilaabta dunida ii wada iftiinshay waxa tahay aragsa nuura asturan dhaqan iyo xishood leh asaageed ugu horraysa ammaantana ammaantana aan cidi ku haysan ammaantana ammaantana aan cidi ku haysan ahaato noo ahaatay sidaan rabni noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo mar wada qudha ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay sidaan rabnay noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo marwada qudha ii ahaato waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay aad uga heleen heestaasi hambalyo dhalasho ayaan hayaa caasho waxaana ay naga soo gaartay adeer cabdinuur aadan waris iyo adeer jaamac aadan waris adeer xasan aadan waris iyo eedda hinda aadan waris eedda saare aadan waris iyo eedda ogaaso aadan waris iyo eedda qaali aadan waris eedda faadumo aadan waris eedda caasho aadan waris iyo iid xasan aadan waris ibraahim xasan aadan waris iyo khaalid cabdi aadan waris iyo axmed cabdi aadan waris hooyo faadumo baashe cabdi iyo qoyskeeda aabo xamdi baashe cabdi waa habo habaryar xamdi baashe cabdi iyo habaryar farxiye baashe cabdi cabdisaciid baashe cabdi iyo qoyskiisa abti cabdilaahi baashe cabdi dhammaan dadkaas waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay gaarsiinayaan maxamed cabdirasaaq aadan waris iyo hodan farxaan jicsin oo uu wiilkoodii curadka ahaa ugu dhashay tuulada alabla oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dhulka ismaamulka soomaalida wiilkaasi waxaa loo bixiya khaalid waxaan leenahay khaalid allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray hooye sahra cabdi cali iyo caruurteeda aabe hure bashiir cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti faseex cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer mustafe bashiir cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo habaryar ardo cabdi cali iyo odageeda iyo caruurteeda habaryar mulki cabdi cali iyo odageeda iyo caruurteeda iyo habaryar naciimo cabdi cali odageeda iyo caruurteeda iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan aana soo koobi karin waxaa iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdifataax maxamuud cabdulaahi iyo maa-ida hure bashiir cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada gunagada baa la yiri waa magaalo igu cusub waxay leeyihiin isku waara oobad khayr qaba rabba idinkala siiyo annagoon waxaanu leenahay aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno caasha heestani waa hees ugu cusub balse aad ii soo jiidatay weliba waxay ila tahay in mar dhow ay soo baxday haddii aanan qaldanayn ilaas baan kugu raadiyaa waxaa ku luuqaynaysaa fanaanadda nimco yaasiin sidii ramad geeldhalo nirkaha laga reebayba intaa hoosu reemaya ilays baan kugu raadiyaa sidii ramad geeldhalo nirkaha laga reebayba intaa hoosu reemaya ilays baan kugu raadiyaa sidii roobkiyo ufada rasyadooga udgoon sanka kula raacaya gabdhaha runta sheegan karin sidii roobkiyo ufada rasyadooga udgoon sanka kula raacaya gabdhaha runta sheegan karin adnigu waa ragiyo dumar labiyo dhadigaha israba raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleela adnigu waa ragiyo dumar labiyo dhadigaha israba raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleela sidii rucug midha laho rakada sare geed ku yaal indhahan kugu sooritaa adaan kuuriya ayaa sidii rucug midha laho rakada sare geed ku yaal indhahan kugu sooritaa adaan kuuriya ayaa siduu iigu kaa duray ridada ila helay kalgacal ruuxaaga iguu dhex jiro meel buu raran igaaga shiday labiyo dumar labiyo dhadigtaa israba raxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleelaa admigu waa rabiyo dumar labiyo dhadigtaa israba raxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleelaa raxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleelaa hambalyadani waxay naga soo gaartay ayaad maxamed aadan isaaq iyo muhaab maxamed aadan isaaq hooyo alza cabdikariim iyo hooyo zahra cabdikariim hooyo khayre cabdikariim iyo zahra sirdhaas muxidiin iyo ayayo ruqye sheekh maxamuud cabdirasaaq maxamed iyo hooyo umeyma cabdikariim sheekh cabdirasaaq axmed dhammaan asxaabtani kor ku xusan waxay hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan sirdhaas muxidiin macalim iyo sumeyda cabdiraxiim sheekh oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda towfiiq wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed ansidaas muxidiin waxaan leenahay maxamed allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hooye aasiya sheekh maxamed iyo aabe maxamed ibraahim ayaa dhambaalkan ugu horeeya waxaa kaleoo kula jira leyle maxamed hiraabe iyo dhammaan ilmo maxamed hiraabe farxiya ah ku jirta cadnaana ku jira nimcaan faadumo warsan iyo sidoo kale canab dhammaantood waa ilmo maxamed heraabeh iyo canab mursal muridi iyo aamine mursal muridi iyo caadil shiine mayow ra'iisa farxaan baa la yidhi maxamed iyo raasha haaruun nuur waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mukhtaar maxamed ibraahim iyo marwadiisa naciimah maxamed heraabe oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho waxay leeyihiin gabadhaasi oo ku dhalatay isbitalka soos allah ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin dhambaalka dhinaceega ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray aabe yuusuf macalin cabdulle iyo hooyo faadimo xuseen guray hooyo aamine aadan cumar aabe cali maxamed ayayo bunay uturow cadow iyo eedo qalanjo yuusuf macalin iyo eedo raxmo maxamed macalin iyo dad kaloo fara badan aan lasoo koobi karin oo ay ka mid tahay habaryaare xuriya xuseen guray iyo abti ibraahim xuseen guray dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed deeq yuusuf macalin iyo ifraax cali maxamed oo lix iyo labaatankii bisha oktoobar ay gabar ugu dhalatay magaalada jowhar gabadhaasi waxaa loo bixiyey nafisa ducada waa xaggiina baa layidhi allaha ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin ayaan ana ugu daray gabagabadii ayaan soo gaarnay heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka kusoo xiri doono waa heesta haddaan ka daawoobo waxaa ku luqeynaysa fanaanada codka macaan khadiijo foodey nuur heestaas ayaana ugu dambeysa dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan
heestaasina dhegaystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha oo ay nala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo weliba nuur xasan nuur